alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى allahu wslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa aalihi wasaxbih wslama tasliima kasiira qaala wcan ibni cumara radia allahu canhuma qaala akhada rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu qabtay sala allahu calayhi wasalama bimankibaya labadayda garab faqaala wuxuu ihi kun waxaad noqotaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kaannaka hariibun simid sidii mid waageeniahoo hariibah oo beledkiisii mid aan ahayn jooga diyaarna u ah intuu dantiisa iyo baahidiisa ka qabsado inuu ka gadoomo aw caabiru sabiilin ama sidii mid jid ka gudbaya oo kale mid musaafirahoo jid ka gudbaya labadaa kii la eegaana waxa weeyaan iskuma mashquuliyo wax fara badan iyo wax culus inuu qabsado iskuma mashquuliyo oo qofka qariibka ah haddii la eego meesha uu markaa waageeniga ama qariibka ku yahay dantiisa iyo baahidiisa intuu ka qabsado ayuu u diyaar garooba u artatabaystaa sidii halkiisii uu ugu noqon lahaa caabiru sabiilkuna waaba qof isagu safarkii wado oo kanaaba kasii xeel dheer bay ahlulcilmigu yidhaahdaan marka wuxuu u tilmaamayaa hadalkaa kooban iyo naseexadaa qiimaha badan adduunyadu inay tahay meel waxa weeyaan maalmo la joogayo dabeetana lasii dhaafaayo marka markii horena aabaheen aadam calayhi salaam iyo hooyadeen xawaa jannada ayaa ilaahay jala wacalaa uu geliyo jannadaasay joogeen kii dambaa waxa weeye jannadii ilaahay ka soo saaray oo adduunyadan la keenay adduunyadiina maalmaa la joogayaa lagu waari maayo waa laga tegaya marka waxaa khayr iyo wanaag u sugnaaday qofka adduunyadan marka laga tago halkii markii hore aadamaha laga keenay jannadii hele ee dib ugu noqda hadalkan soo socdaa wuxuu tilmaamayaa saxaabigan jaliilka ah ibnu cumar sida waanadan ee u saamaysay qaala wuxuu uhi wakaana ibnu cumara radia allahu canhuma yaquul wuxuu ibnu cumar ahaa mid yidhaahda idaa amsayta haddaad galabaysata falaa tantadiri sabaaxa subaxii ha sugin wa idaa asbaxta haddaad waabariisatana falaa tantadiri ilmasaa'a galabnimada ha sugin inaad galabaysanayso waaya oo ididiiladaada iyo amalkaaga soo gaabi wakhud qaado min sixatika caafimaadkaaga ka sahay qaado oo limaradika xanuunkaaga u sahay qaado wakhtigaad caafimaadka qabto dadaal si wakhtiga aada xanuunsanaysa ee aanad awood ahayn daacadii wax badan oo ka mid ah ay ku anfacdo wa min xayaatika noloshaadana ka sahay qaado oo limowtika geeridaada u sahay qaado rawaahu lbukhaari oo inta aada nooshahay macnihii fursadda iyo wakhtiga ka faa'iidaysa weeye si marka aada dhimato khayrka iyo wanaagga aada sii shaqaysatay uu ku anfaco qaaluu waxay culimmadu yidhaahdeen fii sharxi hada alxadiidi xadiidkan sharxiisa waxay ka yidhaahdeen macnaahu macnihiisu waxa weeye laa tarkan ila dunyaa adduunyada ha u irkanin walaa tattakhidha watanan wadanaha ka dhigan walaa tuxadid nafsaka naftaadana ha ugu sheekaynin bituuli lbaqaa'i fiihaa inaad in badan dhex joogayso aada dhexdeeda in badan ku baaqi ahaanayso walaa bilictinaa'i biha iyo inaad tixgeliso aada ku dadaasho toona walaa tatacallaq minha ha kaga tacalluqin oo ha ka qaadan adduunyada ilaa bimaa yatacallaqu bihi alghariibu fii gayri watanihi qofka qariibka ah ee waageeniga ahi waxa uu kaga tacalluqe uu ka qaato waddankiisa meesha aan ahayn mooyaane danta kooban ee uu ka qabsado mooyaane wax kale adduunyadii markaa ha ka qaadan oo ha kaga tacalluqin oo ha iskaga mashquulin walaa tashtaqil fiiha ha kuna mashquulin dhexdeeda bimaa laa yashtagilu bihi alghariibu waxa aanu ku mashquulin qofka qariibkaa aladii kaasoo yuriidu doonaaya addahaaba ilaa ahlihi reerkiisii iyo ehelkiisii inuu tago wabilaahi towfiiqu markaa macnaha xadiidkani wuu cad yahay waayah qaala wacan abi lcabaas sahl bni sacadin isaacidiyi radia allahu canhu qaala jaءa rajulu nin baa u yimi ila nabiyi nabiga salى allahu alayhi wasalam qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow dullanii tusi calaa camalin camali tusi idaa camiltuhu markaan qabto axabani illaahu ilaahay i jeclaanaayo wa axabani nnaasu dadkuna ay jeclaanayaan wa qaala wuxuu uhi ishad fi ddunyaa yuxibuka allah ishad ka zaahid fi dunyaa adduunyada ka zaahid yuxibuka allaahu ilaahay baa ku jeclaan doona waa zuhdu fi dunyaa kugu jeclaan doona washad ka zaahid fii maa cinda annaasi dadka agtooda waxaana ka zaahid yuxibuka annaasu dadku way ku jeclaan doonaane oo ilaahay wuxuu kugu jeclaanayaa adduunyada inaad ka zaahiddo isaga aada baridood caabuddo dadkuna waxay kugu jeclaanayaan inaad waxba weydiin weydo oo haddaad barido waxa weeye oo had iyo jeer wax weydiiso way ku nacayaan xadiidun xasanu rawaahu bnu maajah wagayruhu biasaniida xasana waa xadiid xasana buu yihi ibnu maajah iyo keyrkiiba asaaniid xasana ku wariyey hayrkaana waxaa ka mid oo xadiidka wariyay isna xaakim axaadiidkan ahlulcilmiga qaarkood way quweynayaan sida imaamu nawowi ba aada aragto wakadalika alalbaniyuna wuu quweeyaa laakiin wallahu aclam xadiidku waa daciif sida bacdu ahli lcilmi ay tilmaameen waayah oo sheekhan waxa weeye saliim ibnu ciid alhilaali qudhiisu uu arkay quweyntaa sheekhiisa haddana arrintaa uu ka hadlay sharaxa uu arbaciinka ku leeyahay iyo kitaabu aladkaar oo imaamu nawowi uu leeyahay saxiixiisa iyo markaa daciifkiisa iyo macnii kitaabka ah khariijka uu saaray iyo meelahaasuu kaga hadlay qaala wuxuu uhi wa can الnucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma qaala dakara cumar bnu اlkhaaab cumar ibnu اlkhaaab wuxuu sheegay radia allahu canhu maa asaaba naasu dadku waxa ay heleen oo min addunyaa adduunye ahaaday wakhtigiisii uu ahaa madaxweynaha muslimiinta futuuxaad badan baa jiray khanaa'im fara badan baa markaa la helay dunyadii baa dadkii loo waasiciyey markaa waxay heleen ee madaxnimo iyo mansib iyo haddii alaba kuu roon yahay xoolo ah ayuu sheegay waayahay sababtuu u sheegayaana waa inuu dadka xasuusiyo xaaladdii hore gaar ahaan dadkii iyagu markaa xaaladdii hore ee adkayd ee shiddada ee islaamka lagu faafiyey aan soo gaadhin ee indhaha ku kala qaaday inu ladnaantan iyo muslimiinta oo gacanta sare leh awood leh aan baqan ahayn adduunyadii haysta ayuu doonayaa inuu xasuusiyo xaalkii hore ee lasoo maray fa qaala wuxuu dabadeeta yihi cumar radia allahu canhu laqad ra-aytu waxaan arkay rasuul allah walle waxaan arkay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yadalu harhgalaya alyowma maalinkii yaltawi xaalu markaa waxa weeyaan ciirayo oo uu ku soo ciirayo waxa weeye batnigiisii iyo calooshiishii sharafta lahayd marhnida ay maran tahay daraaddeed oo maa yajidu aan helahayn daqalan timirta liidato oo yamla-u bihi uu ku buuxiyo batnahu calooshiisa rawaahu muslim waxaa inoo qoran maa yajidu aan helahayn min addaqali maa yamla-u bihi batnah timirta teeda liidata wuxuu calooshiisa ku buuxiye aan ka helahayn laakiin sida saxiixa muslimka ku taalla asalka kitaabkana u waafaqsani waa maa yajidu daqalan yamla-u bihi batnah daqalkana waxaa la idhaahdaa timirta teeda liidata oo wax kale iska daaya timirta teeda liidata oo calooshiisa uu ku toosiyana aan helahayn rawaahu muslim qaala wuxuu idhi addaqalu bifatxi daali اlmuhmalati wاlqaafi radiiu tamri timirta teeda liidato weeye markaa rasuulki ilaahay calayhi الsalaatu wasalaam oo ahaa afdal اlbashar oo ahaa kii ilaahay uu ugu jeclaa dadka uu abuurtay ayaa haddana markaa sidaa u gaajoon jiray marar badan oo gaajada noocaasa ay taaban jirtay kadalika saxaabadana in badan baa baahidaas iyo gaajadaasi ay taaban jirtay sidaa abwaabtaa dambeba axaadiidta aynu masaladaa ku saabsan aada ugu arki doono marka waxaa laga qaadanayaa suhdiga rasuulku ku sugnaa calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa adduunyadu ilaahay agtiisa inaanay markaa ka lahayn qiimo waayo hadday qiimo agtiisa ka lahaan lahayd rasuulkiisa calayhi الsalaatu wasalaam ayuu u badin lahaa oo uu siin lahaa waxaanu markaa rasuulku ku rabaynayaa markuu sidaa samaynayo saxaabadiisii sharafta lahayd iyo ummaddiisa guud ahaan adduunyada markaa in laga zaahido oo adduunyada waxa weeyaan la yaraysto aakhirana la hormariyo oo aakhiro laga doorto aakhirada baaqigaa adduunyadan dhammaanaysa laga doorto wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi tuwufiya waxaa la oobsaday rasuulu llahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa la oobsaday wamaa fii beyti xaal gurigayga aanu oolin min shayin shay shaygaasoo yaakuluhu uu cuni karo duu kabi duu kabidin shay beer leh shay markaa beer qoyan lih uu cuni karo ilaa shatru shaciirin waxoogay markaa heeda mooyaane oo fii rafin lii raf aan lahaa ee ku jirtay fa akaltu minhu waxbaan ka cunay oo shaciirkaasaan dabadeeta iska karsan jira oon cuni jiray xataa taala calaya ilaa uu igu dheeraaday oo in fara badan uu dhammaanba waayay oo in badan unan markaa isticmaalhay fakiltuhu kolkaasaan miisay oo fafaniya wuu dhammaaday muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay waa tahay rafkaa xadiidka ku soo arooray fii ranfin lii waxay bacdu ahli lcilmi ku fasireen shay loox markaa halkaa guriga dhinaciisa laga taagi jiray oo alaabta la saari jiray la doonayo in la ilaaliyo oo dee dhulka waxa weeyaan markaa sare looga qaado la saari jiray ayaa rafka lagu fasiray ahlu cilmiga qaarna waxay ku fasireen wax markaa daaqad yar oo kale ah shibhu daaqin fi lxaa'id dalool yar ama god yar oo waxa weeye sida daaqada ah oo kale oo gidaarka saa ugu yaalla ya sida meelahan godan ee kutubta iyo alaabta lagu guro oo kale gidaarada laga sameeyo oo kale taana waa lagu fasiray adigu meel uunbaa raashinkaasi yaallay weeye dee ay saari jirto oo ay dhigi jirtay waayahay xadiidkani markaa wuxuu inoo faa'iideynayaa nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam sida adduunyada uu uga jeedsaday wax dana kama lahayn mana qiimaynin adduunyada waayo waktigan rasuulkeenu dhintay calayhi salaatu wasalaam jasiirat lcarab oo dhan baa waxa weeye u hoggaansantay samaraadkeedii baa u yimi hanaa-in badan baa la helay wax badan baa ilaahay jala wacalaa gacantiisa uu soo geliyey sidaasoy tahay iyadoo haddana gurigiisi xaalkaa uu ku sugan yahay yaa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhintay bal iyadoo markaa nin yahuudi uu dayn ku leeyahay raashin uu ka amaahday uu ku leeyahay baa rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam oo rahan ahaana diraciisii dagaalka uu ugu dhiibay waay markaa bahasha inaanay markaa qiimo lahayn halkaasaa kuu caddaynaysa haddaba xoolahani ama raashinkan guriga caaisho yaallay dee rasuulkay ka dhaxashay calayhi salaatu wasalaam oo tarikadii rasuulku ka mid ahaa tarikada rasuulkana axaadiista waxaa ku soo aroortay inaan la dhex lahayn in la sadaqadaysanaya un naxnu macaashira alambiyaai laa nuuraf maa taraknaahu sadaqa marka waxay ahlulcilmigu leeyihiin wixii nafaqadii haweenkiisa ahaa tusaale ahaan xaasaskiisii guryahooda yaallay ee raashin ahaan iyo wixii la mid ah ay u isticmaalayeen lan isaguba wuxuu ka mid yahay tarikadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaame waa laga soo istinoonaya waa laga soo reebaya bidaliili hada اlxadiid waaya qaala wuxuu uhi qowluhaa shaطru shaciirin ay shay-un min shaciir baa loo jeedaa waxoogay markaa heed ah kadaa fasarahu tirmidiyu sidaasaa tirmidi jaamiciisa uu ku fasiray magaca tirmidina waxaa la odhan jiray moxamed ibnu ciisa ibnu sawra abu ciisa atirmidi markaa shadriga ayaa dhowr macno loo isticmaalaa shayga qudhiisa waa loo isticmaalaa shayga barhkiina waa loo isticmaalaa jihada iyo naaxiyada qudheeda waa loo isticmaalaa waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shara shadriga shayga xaqiiqadiisa iyo qudhiisa iyo naftiisana waa loo isticmaalaa adigu macnuhu waxa weeyaanuun shaطru shaciirin ay bacdu shaciir xoogay markaa heeda qaala wacan camar bni اlxaariثi camar bni اlxaariث waxaa laga wariyey akhi juwayriyata bint اlxaariثi umi اlmuؤminiina radia allahu canhuma ahaa juwayriye oo hooyadii mu'miniinta ahayd walaalkeed ahaa qaala inuu yidhi baa laga wariyey ninkaas seediga rasuulka ahaa maa taraka rasuulu llaahi rasuulka ilaahay kama tegin sala allahu alayhi wasalama cinda mowtihi kolkii uu geeriyooday diinaaran diinaar kama tegin macni dahab ah walaa dirhaman dirhamna kama tegin fida ah walaa cabdan walaa amatan addoon iyo addoontoona kama tegin walaa shay-an shayna kama tegin ilaa baqlatahu lbaydaaa baqashiisii caddayd mooyaane allatii kaana yarkabuhaa taas oo uu kori jiray iyadana hadiyad baa loo siiyey wa silaaxahu iyo hubkiisii mooyaane wa ardan iyo dhul mooyaane jacalahaa uu uga dhigay libni sabiili dadka musaafiriinta ah sadaqatan sadaqadu uga dhigay waqaf oo macnihii dadka musaafiriinta uu ku waqfay rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa saxiixa ku wari waayahay markaa xadiidkanina wuxuu inoo tilmaamayaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xaalkiisuba siduu ahaa taa macnaheeduna ma aha maalka iyo adduunyadu rasuulka inaanay soo geli jirin hase ahaatee maalka iyo adduunyadu marka ay soo galaan wuxuu ku samayn jiray sidii axaadiidtaa hore aynu kusoo marray abu hurayre iyo abudar iyo uu sheegay ee uu yidhi haddii maal badan ama uxud oo kaleo dahabi u agtayda ahaan lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan addoomaha ilaahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa ku idhaahdo markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii soo gala waxa weeye wejiyada khayrkuu ku bixin jiray dadka muslimiinta buu ku sadaqadaysan jiray fuqarada ayuu siin jiray wuu isdhaafin jiray waxaa dhici jirtay mar keliya in maal badan loo keeno wax badani soo galaan oo isla markaba waxa weeye uu isdhaafiyo waa tahay qaala wuxuu uhi can khabaab bni اlarati radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabiga khabaab ibni اlarat la odhan jiray radia allahu canhu saxaabadii hore u ka mid ah qaala inuu ihi hajarna waxaanu hijroonnay maca rasuuli llaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa salى اllahu alayhi wasalam naltamisu wajha اllahi tacaala xaalaanu dalbayna wejiga ilaahay oo dar ilaahay ay naga tahay fawaqaca ajrunaa calى اllahi ajarka iyagu ilaahay korkiisuu ku dhacay oo ilaahay baa noo ballan qaaday inuu hijrada iyo markaa dee jihaadkaa iyo khayrkaa naga abaal siinahay fa minaa waxaa naga mid ahaaday haddaba man maata mid dhintay oo walam yaakul aan ka cunin min ajrihi ajarkiisii iyo markaa mushqaayadiisii shay-an shaynaba oo iyadoo markaa dhibaatadii hore lagu jiro iyo baahidii iyo xaggii hore dhintay minhum waxaa ka mid ahaa dadka muscab bnu cumayr baa ka mid ahaa radia allahu canhu waaya markaa dee muscabna waxaa la yidhi waagii hore dee waxa weeyaan gabadh islaam baa keligii dhashay antina iyo adduunyana wuu iska haysta waa iska xaragoon jiray laakiin markii uu islaamay ee islaamka ilaahay keenay ayuu waxaasoo dhan iskaga hijroodoo ilaahay dartii uu uga tegay qutila waxaa la dilay yowma uxudin maalinka uxud baa la dilay wa taraka waxaanu ka tegay namiratan hal go-a buu ka tegay waa maro hal mara-a buu ka tegay saxaabigaas fa kunnaa waxaanu ahay idaa gataynaa bihaa ra'sahu markaanu madaxa ku dabooleenu xagga madaxa ka huwino badat rijlaahu labadiisa lugood baa muuqanaysa wa idaa gataynaa bihaa rijlayhi labada lugood markaanu ka saaraynu xagga lugaha usoo jiidnana bada-a ra'suhu madaxiisa hore afaydmayo muuqanay markaa maro yaroo jidhkiisii aan wada gaadhahayn ayuu ka dhintay iyadii baanu doonna inaanu ku kafanno waayahay kafantuna dee waxaa shardiya inay jidhka wada qarinayso ay qofka jidhkiisa wada gaadhayso maxaa dabadeetana aanu yeelay fa amaranaa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuuna faray sala allahu alayhi wasalama an nuqadiya ra'sahu xaggaa hore ee madaxiyo qaarkaa hore inaanu ka huwina maradii oo wanajcala aanu yeelo calaa rijlayhi labadiisa lugood dushooda shay-an waxoogay min alidkhiri caws dameeraada wa minaa waxaa kaloo naga mid ahaaday man aynacat lahu hamaratuhu kuwa midhihiisi ay u bislaadeen oo fa huwa isagu yahdibuhaa goosanaya muttafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa idkhirku waa xashiishu macruufu ayibu raa'ixa waa baadkaa dhulka ka soo baxaya markaa qeyb ka mid ah oo urtiisuna ay udgoon tahay weeye xaadiistana marar badan buu ku soo arooray geedkaasi halkaana uu ka bixi jiray markaa qeybtii horena marada huuye buu hi qeybta dambena cawskaas iyo geedkaa idkhirka la idhaahdo ku daboola oo waxa weeyaan ku qariya oo ku astura waayahay markaa wuxuu saxaabigani radia allahu canhu wa ardaah yani iyo saxaabada kaleba ay ka baqan jireen waa raggii waktigii dambe soo gaadhay in ajarkoodii iyo abaalkoodiiba ay noqdaan kuwa adduunyada loogu soo dedejiyey hadalkii waxa weeye cabdiraxmaan ibnu cawfna waa inagii soo maray taasay ka baqan jireen waxaanay majeeran jireen raggii rag ahaa ee walaalahood ahaa ee waktigii hore baxay ayaa waxa weeye ay majeeran jireen waay marka waxaanay tilmaami jireen shiddadii iyo dhibaataday soo mareen inay u adkaysteen laakiin ladnaantan iyo adduunyada la ysu furay iyo futuuxaadkan iyo fitnadan adduunyada oo adkaysigeedu markaa uu iska adag yahay wa minaa man aynacat lahu hamaratuhu fahuwa yahdibuhaa ee horeynu xadiid qabaab ibnu alarat radia allahu canhu uu warinaayo uu soo marayo uu lahaa rasuulkaan u imi calayhi الsalaatu wasalaam oo kacbada harhkeeda jiifa halkaa go-iisa markaa barkaday iyadoo ay gaaladuna dhibeen waktigii hore aan la hijiroon rasuulka ilaahay oo ilaahay maad maaragtay noo baridi ilaahay maad nasri iyo hiil noo weydiisid waa kii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waaninaya wacdinayay u sheegaayey sida diinta islaamka ilaahay u dhammaystiri doono iyo sida baqahan iyo khawfkan iyo waxan meesha uga bixi doono tii baanu waxa weeye soo gaadhay u arkay waagaa hore dhibtu taagnay tii rasuulku u sheegaayey calayhi salaatu wasalaam ayuu soo gaadh u arkay iyadoo muslimiintu awoodaysteen meel walba gacanta ku dhigaan xoolo badan la helay wada madax raggii uu noqdo nin walba markaa barasaab gobol iyo magaalo iyo meel loo dhiibay soo ma aragtid ou dadkii diinta ilaahay ku kala xukumayo ku maamulayo ladnaan badan iyo badhaadho badan ayay waxa weeyaan soo gaadheen qaala wuxuu uhi annamiratu kisaa-un huweeye mulawanun midabalahoo min suufin suuf ka samaysan xadiidkii hore aynu soo marrayna burdaynu ku soo marray wa qowluhu aynacat ay nadijat wa adrakat ay u bislaatay weeye وqwlه yhdibha whuwa bfatxi اlyaai وdm اdaali wakasrihaa yhdibhaa iyo yahdubhaa luqataani laba luqo weeyaan ay yqطifhaa weeye goosanaya wayjtanihaa goosanaya hadihi isticaaraة lima fataxa اllahu taعalى عalayhi min الdunya watamaknuu fiiha waxaanuu leeyahay midhihii baa bislaaday oo la goosanayaana waxa uu ka tilmaamayaa adduunyada ilaahay jala wacalaa uu furay ee gacanta ay ku dhigeen ayuu markaa ka tilmaamaya wa can sahl bni sacadin isaacidiyi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam low kaanat اdunyaa adduunyadu hadday ahaan lahay tacdiilu mid u dhiganta cinda allahi ilaahay agtiisa janaaxa bacuudatin garab kaneeco maa saqaa kama waraabiyeen kaafiran mid gaala minhaa adduunyada xaggeeda sharbata maain koo biyo-a kama maraabiyen firiq biyo-a kama siiyeen wax ka weyna hadalkiisa badda rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu صaxiix imaamu tirmidi baa wariyey waxaanu ku sheegay inuu yahay xadiid صaxiixa alimaamu اlalbaniyuna raximah اllah wuu صaxiixiyey laakiin xadiidka markaa sanadkiisa dacfi baa ku sugan waa cabdilxamiid ibnu sulayman in la ydhaha baa ku jira sanadkiisa waana daciif ha yeeshee sidaa sheekh saliim qudhiisuba uu sheegaayo wuxuu leeyahay shawaahid sidaa awgeed صaxiixu ligayrihi buu xadiidku markaa iska soo gaadhaya waa xadiid sugan ayuu noqonaya waayah waxaana laga qaadanaya xadiidkan hawaanu dunya calى اllahi wa suquuطuhaa cindah adduunyadu ilaahay agtiisa inay liidato sida adduunyadu ilaahay agtiisa ay u liidataa dadka adduunye raaca ah ee adduunyada uunu noola iyada uun markaa daydayaana ilaahay agtiisa ay u liitaan waaya hase ahaatee qofkii ilaahay adduunye iyo maal soo geliya ee uu ka dhigtaa dariiq aakhira uu u maro ka dhigtaa iyo wax ilaahay uu ugu dhowaado wejiyada khayrka ku bixiya dee kaa khayr bay u noqotay weeye qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi rasuulka ilaahay waxaan maqlay rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaalu leeyahay alaa ina adunyaa hooya adduunyadu malcuunatu mid nacdalan weeyi macnii malcuunku waa shayga la fogeeyey ee loo la nacay malcuuna waa mid la nacdalay oo ilaahay jala wacalaa uu u cadhoonayo o uu necib yahay malcuunu maa fiihaa waxa dhexdeeda ku suganina waa mid nacdalan waxa dhexdeeda ku suganna waa alamwaal walamtica washahawaat wagayriha xoolaha iyo alaabaha iyo waxa weeye shahawaadka iyo macmacaanada iyo waxaa dhexdeeda ku sugan ilaa dikra allahi tacaala ilaahay xuskiisa mooyaane macnii cibaadadii oo dhan iyo daacadii ilaahay jala wacalaa koobsanaya halla wixii cibaado iyo daaco iyo dikri ilaahay noqonayo mooyaane wamaa waalaahu iyo wixii la xidhiidha ee cibaadada iyo khayrka loo kaashanayo waa caaliman iyo mid caalimahoo sharciga yaqaano oo ku maaragtay xeel dheer iyo waa mutacaliman mid baranaya diinta islaamka mooyaane qaala rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu imaamu tirmidi baa wariyey xadiid xasanaanu ku sheegay alimaamu albaniyuna raximahu llah wuxuu isaguna tilmaamay xadiidkan inuu yahay xasanu ligayrihi waaya xadiidkana waxaa ikhwaani laga faa'iidaysanayaa ee adduunyadu ilaahay jala wacalaa inay ka fog tahay agtiisana aanay qiimo ku lahayn wax alla waxa markaa adduunyada ku dhex suganina ee lahwi iyo lacib ahaadayna ilahay agtiisa inaanu qiimo ka lahayn marka laga yimaado wixii daaco ah ee ilaahay jala wacala loogu dhowaanayo iyo wixii khayrka loo kaashanayo iyo qofka caalimka ah ee sharciga ilaahay intuu baray haddana ku camal falaya iyo ka waddadii sii haya mutacalimka ah ee waxa weeye cilmigii sharciga baranaya halkaana waxaa laga qaadanayaa cilmigan sharciga ah barashadiisu qiimaha iyo wanaagga ay leedahay iyo inuu ka mid yahay waxyaabaha waaweyn ee adduunyadan qofka ilaahay keenay uu ugaga faa'iidaysanayo waayahay qaala wuxuu uhi wa can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا rasuulku ui laa تتakiduu ha samaysanina aلضaycata xoolaha faraha badan ha samaysanina hantada badan alciqaar buu ku fasirayaa la ydhaha hantada maguurtada ah oo fatarqabuu aad jeclaataan fi dunya addunyada aad jeclaataan haddaad sidaa samaysaan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu tirmidi baa wariyey waxaanu ihi waa xadiid xasana ayuu yihi alimaamu alalbaniyuna raximahu llah xadiidka wuu saxiixiyey sheekhan markaas saliimna isagu wuxuu odhanaya waa xasanu ligayrihi waay oo sanadkiisa waxaa ku jira buu odhanayaa laba nin oo macnihii waxa weeye jahaala ay ku jirto laakiin shaahid kale ayuu usoo aroorinayaa calaa kulli xaal xadiidku darajat lixtijaaj wuu gaadhayaa ugu yaraan waa xasanun ligayrihi waay addayca haddaba waxaa la yidhaahdaa waa ganacsiga iyo beeraha waaweyn iyo warshadaha iyo hantida maguurtada ahi xoolaha faraha badan ee tacabka badani ku baxa ee isqurxiyey ayaa la idhaahdaa waxyaabaha noocaasa ha samaysanina si aydaan adduunyada u jeclaanin qofku hadduu hantiyaha iyo waxyaabaha badan sameeyo adduunyadu buu jeclaanaya adduunyadii ayuu jeclaanaya marka taa macnaheedu waxa weeye boorin la ysku boorinaayo qofku inuu mar walba kafaafka uun ku dadaalo iyo wixii waxa weeyaan ku filan oo aanu isku mashquulin adduunyooyinkaa faraha badan ee tacabka iyo dhibaatada badan u keenaysa qaala wacan cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma qaala waxaa laga wariyey saxaabigaa cabdillaahi inuu yihi mara calaynaa rasuulu اllah rasuulka ilaahay baana soo maray salى اllahu alayhi wasalam wanaxnu annaga oo nucaaliju farsamaynayna khusan lanaa buul aanu lahayn buul aanu lahayn annagoo farsamaynayna oo hagaajinayna khuskana waxaa la yidhaahdaa guriga ka samaysan looxa iyo aalan sonkorka iyo waxyaabaha noocaas fa qaala wuxuu rasuulku uhi maa haadaa waa maxay kani fa qulnaa waxaanu nidhi yani samayntanaa samaynaysaan maxay ahayd iyo wadwadkanaa wadwadaan faqulnaa waxaanu nidhi qad wahaa wuu jilcay buulkani oo fa naxnu anagu nuslixuhu waanu hagaajinaynaa oo waxa weeyaan markaa dib baanu u adkaynaynaa waa geegeejinaynaa faqaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam ma araa uma arka alamra arrinku ilaa acjala min dalika intaa inuu ka soo deg deg badan yahay mooyaane maa araa uma arka alamra arrinku ilaa acjala min dalika inta gurigaasi la hagaajiyey la dhammaysanaayo ee inuu ka soo deg deg badan yahay mooyaane amarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegayaana waa ajasha weeye alamra elajal waaya rawaahu abu dawuuda wtirmidiyu biisnaadi اlbukhaariyi wa muslim waxaa wariyey tirmidi iyo abu dawuud baa ku wariyey sanadka bukhaariya muslim wa qaala tirmidiyu xadiidu xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay waa xadiidku xadiis صaxiixa weeye oo culimadaasaa ku warisay biisnaadi صaxiix imaamu lalbanina wuu صaxiixiyey raximah اllahu tacaala nucaalijuna waa nuslixu weyi waay waxaa lagu hagaajinayaana waa dhooba iyo wax la mid ah oo daldaloolada iyo dildilaacyada iyo waxyaabaha ku yimi ayaa laga hagaajinayaa weyi markaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam maaha macnaha xadiidku inuu u diidan yahay gurigan inay hagaajiyaan oo waxa weeye dee guryihii waa la hagaajin karaa waa la obargarayn karaa oo dee xoolihii in la dayaco maaha xoolihii in la dhaqaaleeyo la hagaajiyo oo guryihii la obargareeyo la waa sax sa ahaatee wuxuu rasuulku ku baraarujinaya calayhi الsalaatu wasalaam adduunyadan inaanay isku dhigan iyo in haddii allaba kuu roon yahay ajasha iyo geerida la xasuusnaado taasaa rasuulkeenna sharafta le calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadiisa ku baraarujinayaa oo uu ku tababaraya waayo qofku inaanu isdhigan geerida xasuusnaado badbaadadiisaa ku jirta adduun iyo aakhiraba taasaana keenaysa inuu dadaalo oo geerida uu u diyaar garoobo iyo wixii ka dambeeya waaya qaala wuxuu uhi wacan kacb bni ciyaadi radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama waxaan maqlay buuhi rasuulka ilaahay yaquulu xaaluu leeyahay ina likuli ummatin ummad walba waxa u sugnaatay fitnatan fitno wax lagu imtixaanoo ay ka daba dhacaan oo lagu ibtileeyay leeyihin wafitnatu ummati lmaalu fitnada ummadayduna waa maalka baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam rawaahu الtirmidiy waqaala xadiidu xasanu صaxiix imaamu tirmidi baa wariyey xadiid xasan oo صaxiixa ayaanu ku sheegay waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waa xadiid صaxiixa weeye alimaamu اlalbaniyuna wuu صaxiixiyey xadiidka raximah الlah marka fitnadu waa imtixaanka iyo ikhtibaarka weeyi khayrka iyo sharkana waa loo isticmaalaa fitnadana waxaa looga jeedaa halkan yacni ummad waliba waxay leedahay wax lagu imtixaano o lagu ibtileeyo ummaddaydana maalka ayaa fitno u ah oo lagu imtixaamo weeyi waaya marka maalkan qofka marka la siiyo ee gacanta loo geliyo qofna n wejiyadii ilaahay jala wacalaa uu faray kuwii waajibka ah iyo kuwii mustaxabka ahaa ayuu marinayaa sidii ilaahay yidhi buu ka yeelaya oo wuxuu noqonayaa maalku qofuu muujiyo wanaagiisa iyo inuu yahay qof rabbigii ateecayo saxan qofna dee wuu ku fitnoobayaa diintiisii buu kaga fitnoobaya oo uu ku bakaylaya oo waxa weeyaan wixii ilaahay idhaah laga bixiyo ka bixin maayo oo uu ku kibrayaa wuu ku xadgudbaya oo addoomaha ilaahay buu ku dulmiyaya oo dhulka korkiisa ayuu isku sarraysiinayaa waay marka maalkii in layska ilaaliyo qofkii ilaahay gacantiisa uu soo geliyaana sida si fiican uula dhaqmo ayaa xadiidkan laga qaadanaya sideedabana dabeecadda bani aadamku waxa weeyaan xubulmaal maalka inay jeceshahay ilaahay baa yidhi watuxibuuna almaala xuban jaman maalkaa jeceshihin xuban jaman jacayl fara badan ayaa jeceshihin wa inahu lixubi اlkhayri la shadiid marka insaanku dabeeca ahaan maalka waa wax jecel waxaa laga yaabaa haddii lagu dhiiba inaad markaa farxad iskala garan weydo adoo imika meelaha iska jooga waxaanad filayn haddii hoosta lagaa geliyo waxaad dhici karta inaad farxad iskala garan weydo dhinaca kalena haddii aada ogaato cidi inay maalkaa qadisay ama wax lagugu talagalayba ay kuseejisay waxaad dhici karta inay qiyaamahaagi kaco marka had iyo jeer maalka waa la yska jecel yahay oo taasi waa dabci ahaan bay inta badan bani aadamka u tahay sa ahaatee in sidaa laga yeelo weey qaala wuxuu uhi wacan abi camr wayuqaalu abu cabdillaah wayuqaalu abu laylaa kunyooyinkaasoo dhan buu leeyahay oo cuhmaana bni cafaan ahaa radia allahu canhu saxaabigaa qaaliga ah ee ahaa haaliثu اlkhulafaa الraashidiin waxaa laga wariyey ana nabiya nabigu salى اllahu عalayhi wasalama qaala inuu yidhi laysa libni aadama ibni aadamka uma sugna xaqun xaq uguma sugna fii siwaa haadihi اlkhisaali khasladahan soo socda waxaan ahayn xaq kuma laha oo waxa weeyaan markaa xaq uguma sugna arrimahan soo socda ay khasladahan unbuu xaqu leeyahay wixii kale xaq uma laha beytun guri yaskunuhu uu dego iyo wa thawbun mara yuwaariyu uu ku qariyo cawratahu cawradiisa uu ku asturo iyo wa jilfu lkhubsi kimista qallalan iyo walmaa biyaha intaa mooyaane macnii wax kale xaq kuma laha qaala wuxuu uhi rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu صaxiix tirmidi baa wariye xadiid صaxiixaanu ku sheegay laakiin xadiidku sida صaxiixa ah صaxiix maaha waa daciif weeye xadiidku waa daciif sida aimadu ay tilmaameen sanadkiisana waxaa ku jira xurayth ibnu saa'ib nin la ydhaah ayaa sanadkiisa ku jira marka iska israa'iiliyaad buu asalkiisu ahaa ka calaa kulli xaal ninkaasaa ku qaldamay oo rafciyey baa la yidhi qataadaana ku khilaafay oo ka wariya can ilxasani can xumraana can rajuli min ahli kitaab yani nin ahlulkitaaba ayuu ku daba lahaa warkani kolkaasaa ninkan la idhaahdo xurayth ibnu saa'ib baa xadiid mooday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u rafciyey markaa waa daciif wey qaala tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abu dawuuda sulaymaana bna saalimin albalkiya sheekhaa la odhan jiray sulaymaan ibnu saalim baan maqlay yaquulu isagoo le samictu nadr bna shumaylin annadr ibnu shumayl baan maqlay annadr ibnu shumaylna wuxuu ahaa caalim xadiidka iyo luuqada carabiga labadaba aada u yaqaanay oo yaquulu la aljilfu jilfigana xadiidka ku soo arooray alkhubzu waa kimista laysa macahu idaamun aan iidaanka wadan ee iska qalalan wa qaala kayruhu kayrkiina waxay idhaahdeen huwa galiidu lkhubsi waa kimista adag weeye ee aan markaa la maraqa inaan la jilcin wa qaala alharawiyu imaamu lharawina wuxuu yihi almuraadu bihi waxaa loo jeedaa hunaa halkan wicaau lkhubsi weelka khubsiga kaljawaaliqi sida dee jawaanad iyo walkhurji kolayga iyo wixii la mida wallahu aclam aljawaaliq iyo alkhurji iyo soomaali ahaan waxay noqdaanba waa weelkaasun wax lagu rito unbay noqonaya weelkaa wax lagu rito ayuunbay noqonayaan markaa xadiidku calaa kulli xaal waa daciif weeye sanadkiisu waa daciif qaala wuxuu uhi can cabdillahi bni shikhiiri bikasri shiini walkhaai lmucjamatayn radia allahu canhu saxaabiga cabdillahi bni shikhiir waxaa laga wariyey annahu qaala inuu hi ataytu nabiya nabigaanu imi salى اllahu عalayhi wasalama wahuwa yaqra'u xaal rasuulku akhriaya alhaakum takaauru suuraddah qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi yaquulu bnu aadama ibnu aadamku wuxuu odhanayaa maali maali xoolahaygii xoolahaygii xoolahaygiidaasu haya maali maali xoolahaygii xoolahaygii oo wahalaka miyaad ku leedahay ya bna aadama in aadamow min maalika xoolahaaga ilaa ma akalta waxaad cuntay ee faafnayta aada dhammaysay mooyaane aw labista ama aada xidhatee fa ablayta aada duugaysay maahaan aw tasadaqta ama aada sadaqadaysatay ee fa amdayta aada socodsiisay maahaane sadaqa markaa marisay aada ilaahay dartii u bixisay rawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey marka xadiidka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamayaa maalkan qofka bini aadamka ahi uu dhaqaayo ee uu ku daalayo ee uu jamcinayo waxa uu ku leeyahay laba shay buu ku leeyahay intuu nool yahay wixii uu ku intifaaco wuxuu cuna ha noqdo wuxuu kora ha noqdo wuxuu ku seexda ha noqdo wuxuu xidha ha noqdo wixii intuu nool yahay isagu markaa uu ku intifaaco dee uu isticmaalo iyo wixii uu iska sii horraysiiyo boosta aakhire uu sii dhigto ee uu sadaqadaysto oo wixii uu sii sadaqadaysta ee uu sii baxsadaana waa wax ka horeeya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayra wa acdama ajra alla wixii uu sadaqadaystu sii baxsadayna wax ka horeeya wixii intaa ka soo hadhay isagu ma lehe waa maalu waariihi xoolihiisii maahe waa xoolihii hee cidda ka dhaxlaysa mar alla markaa naftu ay ka baxda ayuu ka mulki wareegaya cid kalea ku wareegaysa ciddaa gacanta ciddaasina markay gacanta ku dhigto isay doontay ka yeelaysa sida dhacdana dad fara badan ayaa xoolay ka dhintaan xoolo ayay ka dhintaan in badan ay dhaqayeen oo ururinayeen oo ay ku tabcayeen oo ka shaqaynayeen kolkaasaa dad kale ayaa ka dhaxla kolkaasaa dadkaa laga baryaa waar qofkani xoolahan isagaa shaqeeyey isagaa ku tabcay isagaa lahaa ya isagaa ku dhididay war wax yar oo markaa sadaqa jaariya uga bixiya waar masaajid uga dhisa war masaajid wax ugu dara waar madrasad uga dhisa war waqaf ugu dara dadka qaar baa loogu taag waayo waar ka xaja afar kun oo dollar oo waxa weeye xajkiiba xataa lagu lahaayo lagaga xajo uun bal keena dadku sida ay u kala liitaan qaar baan xataa qofkii dhintay daynta ka bixinayn in dayntiisa xasuusanahay oo odhanaya imsaa uu ka tegey waar inoo qaybiyo kala goosanayo mise xataa dadka qaar baan dayntii ka bixinahay markaa miyaanay la yaab ahayn maaha kaagii waa maalu waarifik cid kale aad u dhaqday qaala wuxuu ihi wa can cabdillaahi bni muqafal radia allahu canhu waxaa laga wariyay saxaabigaa la odhan jiray cabdillaahi bni muqafal qaala inuu yihi qaala rajulu nin baa ku yihi linabiyi nabiga sala allahu alayhi wasalam yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wallah ilaahay baan ku dhaartay ini anigu la uxibuka waan ku jecelahay wa qaala wuxuu yidhi undur ka fiirsa maa taquulu waxaad leedahay undur ka fiirso oo iska eeg maadaa taquulu waxaad leedahay iska hubi hadda qaala wuxuu uhi wallah ilaahay baan ku dhaartay ini anigu la uxibuka waan ku jecelahay alaaa maraatin saddex jeer buu sidaa yidhi faqaala wuxuu rasuulku uhi in kunta tuxibuunii haddaad i jeceshahay faacidda u diyaarsa lilfaqri faqriga tijifaafan waxaad isaga dhigto ya mare iyo waxaad isaga dhigto hadda u diyaarso tijfaafka sheekhu isagaa inoo macnayn doona fa ina alfaqra maxaa yeelay faqrigu asracuu uga soo deg deg badan yahay ilaa man yuxibunii ka i jecel min asaylidaadka ilaa muntahaahu halka uu ku dhammaada ee uu fadhiisto halka godan ee daadku uu fadhiisto siduu ugu soo degdego daadkaasi oo idinka arkoo biyuhu had iyo jeer wax dheereeya dee soo maha ilaa ay ku shumaan halkii godnaydii ay fadhiisanayeen huu saasay usoo duulayaan marka biyuhu siday ugu soo dheereeyaan halkii godnayd ay kusoo socdeen si ka daran baa faqrigu qofka waxa weeyaan ijeclaada uu ugu soo degdegaa marka waxaad isaga dhigta da faqriga u diyaarso rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu alimaamu tirmidiyu baa wariyey waxaanuu yihi xadiidkani waa xadiid xasana buu yihi oo sidaasaa marka alimaamu tirmidiyu raximah llahu uu taxsiiniyey laakiin sidaa saxiixa xadiidku waa daciif wey shadaad ibnu talxa alraasibi ayaa sanadkiisa ku jira iyo abulwaasic nin la odhan jira isna labadaasina waa laba daciif wey labadaa ninba waa daciifaan marka xadiidku ma asixin sidaa awgeed baa calaamatlalbaniyuna wuu daciifiyey isna raximah llah qaala mualifu atijfaafu bikasri taai muhanaati fawqu tada labada dhibcood xagga sare ku leh marka la hoos dhigo waa iskaanil jiimi jiimkana la reebo attiji wa bilfaa-i lmukararati fada la soo celceliyey la akhriya attijfaafu wa huwa isagu shayin shay weeye yulbasuhu loo xidho alfarasu faraska loo xidho waa wax waxa weeye heriyo oo kale ah ama maaragtay dhar oo kale ah oo faraska loo xidho maxaa loogu xidhaa liyutaqaa bihi ladaa si dhibaatada loogaga ilaaliyo dhibaatadiina waxaa soo gelaya qabowga iyo markaa waxyaabaha lamidkaa iyo warmahan dee dagaallo ilan ku jiraaye iyo waxyaabaha noocaaso markaa sidii diracii dagaalka oo kale wax shabaha oo kale wey waqad yalbasahu waqad yalbasuhu linsaanu dadku inay xidhaanna waa suuragal oo mararka qaar ay xidhaan markaa tijfaaf u diyaarsa faqriga macnii waxaad isaga dhigto aad ka xidhato bal hadda u diyaarsa weeye macnii faqriga filo inuu ku qabanayuun bay macnuu noqonaya lakin xadiidku waa daciif qaala wuxuu uhi wacan kacb bni maliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi maa di'baani ma aha laba yey oo jaa'icaani gaajaysan oo ursilaa lagu sii daayey fii khanamin adhi lagu sii daayey xayn adhiga lagu sii daayey biafsado lahaa mid uga fasahaadin badan min xirsi lmari dadaalka qofku uu ku dadaalo cala almaali maalka xoolaha iyo wa sharafi magaca lidiinihi diintiisa macnuhu waxa uu yahay labadaa yey ee gaajaysan ee xaynta adhigaa lagu sii daayey sida labadaa weere ama labadaa yey ay adhigaa u fasahaadinayaan ee ay u marinayaan ee u gumaadayaan si ka daran ayaa jacaylka qofku uu jecel yahay ee uu ku dadaalayo maalka iyo sharaftu diintiisa ay u fasahaadinaysa soo maqalmaysid yani wuxuu rasuulku inoo sawirayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xub lmaali washaraf in diinta aada iyo aada u fasahaadinayo si aan la soo koobi karin ayuu diinta qofka u fasahaadinaya maalkuu qofku aada u jecel yahay uu iska daba riday dee meel walba uu ka keenaya ribo xaaraan khiyaamo meel baas waxaan sax ahayn dhac tuuga hadduu doono meel kastuu ka keenaya kasoo jamcinaya taasina diintiisii bay fasahaadinaysa kadalika sharaftii iyo hadduu qofku jecel yahay mansibkii iyo magacii meel walba uuga dhaadhacaya sidii alle sidii uu ku gaari lahaaba wuu yeelaya soo maqlimaysid geed gaaban iyo mid dheerba wuu fuulaya dariiq xun iyo mid sanba wuu maraya taasina kolkaa diintiisii bay fasahaadinaysa marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa zuhdigu inuu laba zuhdi yahay alzuhdu can ilmaal azuhdu can ilmaali azuhdu can isharaf markaa madaxnimadii iyo mansibkii inuu y inuu helo ya iyo maalkii labadaba in laga zaahido sida looga saahidayaana waynu soo marayoo dee maalkii qofku waabu shaqaysan karaa waa inaanu markaa jeclaan waa inaanu diintiisa ka horreysin ya waa inaanu aakhiradiisa ku seegin haddaa haddii qofka ilaahay soo geliyo waa inuu ku dadaalo inaanu maalkan aakhiradiisa ku seegin hadaad salaadihii uga tagto hadaad jamci uga hadho hadaad sakadii ku ilowdo hadaad ka xaji weydo adigoo hadahaya haddaad hal alla halkii aada isleehi waxbaa kaa soo gelayaba sida gaalada dabada gacanta ka geliso o aada kasoo isku tuurto dee markaa waxa weeye maalkaasi uu ku fasahaadiyey sharaftii saasoo kale ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yihi tilka daaru اlaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اdunya najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada wاlcaaqibatu lilmuttaqiin marka wax la yska daba rida ma aha shay walbana qofka muslimka ah ee muminka ahi waa inuu diintiisa ka horreysiiyo oo diintiisu markaa ay kow u ahaato rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiidkuna sidaa uu sheegay weeyo xadiid صaxiixa weeye waxaa kaloo faa'iide ah imaamkii weynaa ibnu rajab la odhan jiray ibnu rajab alxambali raximah اllah waxaa jira juz ama risaaladu ku sharaxay xadiidkan oo keliya marka iyadoo maطbuuc ah oo gaar u daabacan waxaan filayaa waa la helayaa waxaan sa arkay iyadoo anigu waxaan arkay ku dhex daabacan majmuuca rasaa'ilka ibnu rajab alxambali raximah اllah iyadoo gaar u daabacanna waa la heli karaya marka risaalo dhan buu ku sharaxay macaanida xadiidku xambaarsan yahay iyo xikmaddiisa iyo faa'iidada weyn ee ku jirta uu ku muujinayo qofkii heli karaya ha raadsado wa can cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi naama rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa seexday sala allahu alayhi wasalama calaa xasiirin cawbu ku dul seexday faqaama wuu ka kacay waqad ahara xaal uu markaa raadeeyey fii janbihi dhinaciisa iyadoo casiirkii ama cawgu dhinaciisa raadeeyay oo sidaa markaa uu galgalay ayuu ka kacay qulnaa dabadeeta waxaanu nidhi yaa rasuula llaahi rasuulka ilaahay ow law itakad law itakhadnaa laka haddaanu markaa kuu samayn lahayn oonu kuu yeeli lahayn wiaa'an caw jilicsan gogol jilicsan haddaanu kuu yama samayn lahayn macni way fiicnaan lahayd arrintaas wa qaala wuxuu rasuulku uhi maa lii walidunyaa maxaa aniga iyo adduunyo noo sugnaadee na kala galayba aniga iyo adduunyo iyo raaxadeed iyo markaa waxa weeye arrimaheeda maxaa na kala galay maa anigu anigu ma maa ana anigu ma ihi fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kuma ihi ilaa ka raakibin qof raakibahoo kale mooyaane sidii qof raakibahoo kale mooyaane kaasoo istadalla harhsaday taxta shajaratin geed hoosteed harhsaday geed yaro harhsaday markaa cadceeddu ay kululaatay uma dabadeetana raaxa ka caraabay oo watarakaha ka tegey rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiix xadiid xasan oo صaxiixa ayaa alimaamu tirmidiyu uu ku sheegay raximah اllah waaya marka xadiidka sheekh saliim bn ciid alhilaali wuxuu ku sheegaya inuu yahay xasanu ligayrihi waaya sanadkiisa dacfi baa ku sugan buu leeyahy mascuudi baa ku sugan laakiin shaahid buu leeyahay wiaa'ana waxay noqonaysaa ay firaashan wadian tastariixu calayhi gogol markaa jilicsan oo aada ku raaxaysato oo aada ku nasato rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu markaa ku shabahayaa adduunyadan gebigeeda oo uu ku matelayaa sidii qof intuu geed yara harhsaday intii cadceeddu ay kululayd gelinkii dambena ka caraabay oo ka dhaqaajiyey gebigeedu waa saasoo kale un waana sida xaqiiqadeedu ta bal maskaxda dib u rog xoogay qofka uu imanaya uu ku dhalanaya xoogay buu yaro dhex joog joogayaa uu ka dhaqaajinaya maalin maalmaha ka mid un baa la leeyay qofkii hebel ayaa dhintay oo ka baxay uu ka tegey alla wax kale oo markaa lasii wadwado ma laha xaalkeedu waa sida geedkaa inta la yaro harhsaday deetana laga caraabay oo kale uun wey meeshu markay sidaa tahay in laysku iloobo oo aakhiradii baaqiga ahayd laga hormariyo dee ma mudno bay noqonaysa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi yadkhulu lfuqaraau dadka fuqarada ahi waxa ay gelayaan aljannata jannada qabla alagniyaai kuwa hodanka ah hortood bikhamsi miati caamin shan boqoloo sano shan boqoloo sano ka hor ayay jannada sii gelayaan dadka fuqarada ahi rawaahu tirmidiy waqaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidkuna waa xadiid صaxiixu alcalaamaة اlalbaniyu raximah اllah waxa weeye isna uu صaxiixiyo xadiidkan waa tahay asheikh saliim bnu ciid alhilaalina wuxuu odhanaya waa صaxiixu ligayrihi isagu oo sanadkiisu waa xasan buu shaahid kaleo xasanana wuu leeyahay dadka akniyada ahi xaggay muddadaa dheer ku hadheen xadiidkan soo socdaa sheegi doonee xisaabtiibaa iyaga loo haystaayo u xabisan yihiin fuqaradana mar haddii hayntoodu ay yarayd waxa weeyaan markiiba markiiba inta la xisaabiyaa jannada lasii geynayay wa can ibni cabbaasin wa cimraana bni lxusayni radia allahu canhum waxaa laga wariyey saxaabada can inabiy nabiga waxay ka wariyeen sala allahu calayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yihi iطalactu waxaan qooraansaday fi ljannati jannada ayaan qooraansaday wara-aytu waxaan arkay akara ahliha dadkeeda ugu badan inay yihiin alfuqaraaa fuqarada waطalactu waxa kaloo aan qooraansaday fi naari naarto fara-aytu waxaan arkay akara ahlihaa ehelkeeda ugu badan ee annisaaa dumarka inay yihiin muttafaqu calayh min riwaayati ibni cabaas bukhaariyo muslimba isagoo xadiidka ibnu cabaasa way wariyeen warawaahu lbukhaariyu ayضa min riwaayati cimraana bni اlxusayni bukhaarina isagoo xadiidka markaa cimraan ibni xusayna buu wariyey labada saxaabiba xadiidka waa laga wariyey sababta dumarku ay ugu bateen naartana xadiid kalaa fasirtay oo inay nacdasha badiyaan wanaagga ninkoodu u galana ay maaragtay ay dafiraan oy ka kufriyaan baa rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waay qaala wuxuu uhi can usaamata bna zaydi radia allahu canhu وعn usaamةa bni زaydi radia الlahu canهuma can الnabiy nabiga wuxuu ka wariyey salى الlahu عalayhi waslama qaala inuu yihi qumtu waxaan istaagay calaa baabi اljannati albaabka jannadaan istaagay wa kaana waxay ahaayeen caamatu man dakalahaa cidda gashay badidoodu almasaakiinu dadka masaakiintaabay ahaayeen wa asxaabu اljaddi dadkii hodantinimada u saaxiibka ahaana maxbuusuun kuwa la xabisay bay ahaayeen oo jannada dabadeeda lagu xabisay oo halkaa ku xaniban oo lagu reebay waxaa markaa loo haystay xisaabtaa loo haysto waxa weeye waa la xisaabinay hayra ana asxaaba naari ha yeeshee dadkii naarta mutaystay qad umira bihim iyaga waxaa la faray ila naari naartaa loo faray in la geeyo oo naarta iyaga markaa la geeyey marka dadkan maxbuusiinta ah ee iyadoo fuqarada ay jannada galeen halkan iyagu ku xanibani waa kuwii ahlu jannaha ahaa laakiin akhniyada ahaa ee hodanka ahaayo iyaga markaa xisaabtooda darteed baa loo xanibo halkaasaa lagu xisaabinaya inta xisaabtaasi ay ka dhamaatan ka dhammaanaysana jannada la geen maayo muttafaqun calayh qaala wuxu uhi waljaddu alxadu waa dheeftiiyo walghinaa hodannimada waqad sabaqa bayaanu hada alxadiidi fii baabi fadli dacafa baabka baabu fadli dacafa ayuu bayaanka xadiidkana inoogu soo hormaray qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaa la odhan jiray abi hurayra can inabiy nabiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam asdaqu kalimatin kelmadda ugu runsan oo qaalahaa shaaciru nin gabayaayo uu yidhi kalimatu labiidin odhaahdii labiid weeye oo lahaa alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu intaa horunbuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi labiidkaasi alaa kullu shayin hooyo shay waliba maa khala llaha ilaahay mooyaane baatilun waa mid baatil ahoo dhammaanayo waxba kama jiraana muttafaqun calayhi ilaahay unbaa xaqa jala wacala wa ana allaha huwa alxaqu lmubiin wixii ka soo hadhayba waa mid baatil ahoo dhammaanayo meesha ka baxayo wey labiidkana waxaa la odhan jiray labiid ibnu rabiica alcaamiri weeye ninkii la odhan jirayoo nin ilaahay cimriga u dheereeyey buu ahaa baa la yidhi oo boqol iyo dhowr iyo konton sano u ku dhintay ya boqol iyo dhowr iyo konton sano ayuu jiray marka wuxuu ka mid ahaan jiray waagii hore islaamka ka hor shucaradii iyo raggii gabayaqaanka ahaa ee carbeed buu ka mid ahaa sidaa awgeed baa almucallaqaatu sabca dee mucallaqadiisu mid ka mida weeye waayahay dabadeetana isagoo nin weynahoo in badan gabyayay oo gabayga caan ku ahaa ayaa islaamku yimi adigu markaa wuu islaamay kolkii dambe islaamnimadiisuna way wanaagsanaatay in badanna dib buu usii noolaa isagoo haddana muslim ah ayuu in badan dib usii noolaa marka waxaa la yidhi waagii uu islaamay gabaygii wuu iska daayay ama wuu yaraystay waxaan u odhan jiray baa la yidhi qur-aanka ilaahay ugu bedelay oo halkiisii qur-aankan gelinaya qur-aankaan akhriyay soo ma aragta halkaa waagii hore ka gabi jiray qur-aanka ayaan ka akhriyayaa buu odhan jiray waxaa la yidhi berigii wuu gaboobay ee uu boqol iyo dheeraad jiray ayuu wuxuu odhan jiray baa la yidhi walaqad saimtu min alxayaati wa tuuliha wa su-aali haada annaasi kayfa labiidu waxa aan ka daalay noloshan iyo dherarkeeda iyo odhaahda ay dadku leeyihiin labiid waa sidee labiid ka warrama labiid xaalkiisa ka warrama markuu nin weyn noqday ee dee markaa in badan uu jiray markaa kelmaddani waa kelmad xikmad ah oo murti weyn xambaarsan sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu sheegay inay tahay asdaqu kalimatin qaalahaa shaacir kelmadda ugu runsan ee nin shaacir yidhi ya waa kelmadda uu yidhi kelmadna halkan waxaa looga jeedaa alkalaamu almufiid hadalka faa'iidada leh oo sideedaba adilada kelmadi waxay ugu soo aroortay jumladda mufiidada ah alaa kullu shayin maa khala allaha baailu qaybta dambe ee wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu waxa weeye beytka qeybtiisa dambe wa kullu naciimin nicmo waliba laa maxaalata zaa'ilun waxaa shaki ku jira inay zuulayso meesha ka baxayso taa dambe laakiin waa lagu qabsaday oo waxaa la yidhi nicmoo dhami zuuli mayso nicmada jannaduba zuuli mayso oo cumar waa kii lahaa waxa weeye intaa dambe been buu ku sheegaye nicmada jannadu ma zuulayso saasaa markaa cumar laga wariyey inuu yihi radia allahu canhu wa ardaa marka xadiidkaasaa baabkaana ugu dambeeyay abwaab kaloo lasii xidhiidha oo xidhiidh la sii leh ayaynu gudagelaynaa wsubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online